ardayda jaamacadda daaha faraceeda kismaayo ayaa doortay guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda daaha hogaamin doona sanadka soo socda doorashada ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka jaamacadda ardayda wax ka barata jaamacadda iyo midowda ardayda jaamacadda iyo marti sharaf kale guddoomiyaha doorashooyinka midowda ardayda jaamacadda daaha nuur cabdi shaafi ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada cabdisalaan cabdulaahi iimaan wuxuu haystaa oo u codaysay soddon iyo lix qof halkaa iyadana u codaysay cabdirasaaq ibraahim oo ku magac dheer iska boqol iyo sagaal qof marka sidaas waxay guusha ku raacday oo ahaa madaxweynaha midowda ardayda jaamacadda ee sanadka soo socda cabdirasaaq ibraahim iska guddoomiyaha jaamacadda daaha faraceeda kismaayo ibraahim cabdi xuseen iyo qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay doorashada ayaa bogaadiye doorashada dhacday iyagoo sheegay inay la shaqayn doonaan waxaan maanta u madlannahay inaan goobjoog ka noqonno doorashadii guddoomiyaha lixaad ee midowda ardayda jaamacadda caalamiga ee daaha intaas waa ciwaanka munaasabadda sharaf ay ku jirto ha loo baratamo ardayda kalena nidaamka iyo xasiloonida doorashada ka hor iyo kadibba iyo intay doorashada socoto nidaamka aad ha loo ilaaliyo shaqo waa guddi shaqo iyo weligood soo ahaan jireen haddana waxaan rajaynaynaa inay sii ahaadaan oo hoggaanka cusub ee yimaadaay uu noqdo hoggaan shaqo sidii saaxiibkii guddoomiya waa sheegeen guddiguna ay noqdaan guddi tayeele oo heer saraa oo wax qaban kara oo maaragtay marka labada murashax uu mid soo baxo midka kale waxaan kula dardaarmayaa in saaxiibkiisa kale uusan cugdad u qaadin meeshan waa loolan waa tartan gudoomiye mid madaxweyne arday waxaa raalli ahada guddoomiyihii aan la qabsaday weli afka iga dhacaya madaxweynaha ardayda midka noqda in midka kale saaxiibkii uu la shaqeeyo tilaabo fiican ayaa qaadeen daat waxaan tilaabada aa qaadeena macnaheeda waxay tahay inaad maanta tijaabinaysaan inaad noqon kartaan labada kun iyo kontonka inaad madaxweyne noqon kartaan oo kale aad maanta tijaabinaysaan jaamacadda kismaayan wax soo saarto wax soo saarkaasaa marka lagu tartamayaa wax kale oo macnaha lagu tartamaya ma laha labada goob waa goob waxbarasho ninkii idin gaarsiin lahaa ardayda jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo ayaa sanad waliba qabsado doorasho ay ku doortaan guddoomiyaha hogaamiye ardayda wax ka barata jaamacadda si loo hormariyo tayada waxbarashada jaamacadda daaha